halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika magaalooyin ku yaalla qaarkood iyo bogga internetka aan ku leenahay ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti saddex iyo labaatanka bisha abril sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saakiya caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigu waa sahre ciidla nuur iyo maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid a xulalka soomaaliya iyo etoobiya ee labaatan jirada oo xalay ciyaar xiisale ay ku dhex martay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti
waxay kusoo gabagabowday laba iyo ebrna kaga guulaystay laakiin witry our best waan dadaal intaan dadaali karno kooxad iyadu macnaha muddadii ay jirtay iyo runtii dadaalka ay muujiso wax aad u kala weyn laakiin annagu iminka waan harnay waana ku qanacsannahay runtii haritaanka aan harnay khaladkaygana waan qaadanayna waxbaan ka baranayna haddii ilaah yidhaahdo sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan tartan aqoonee dhinaca qur-aanka kariimka ah oo xalayto lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ardaydii ku guulaysatayna abaalmarino la siiyey
meydadka ilaa iyo siddeed qof oo isku qoysa oo kasoo isku qoys ka soo wada jeeda oo madax madaxa laga toogtay ayaa laga helay afar goobood oo ku kala duwan deegaanka by county ee gobolka ohaayo warbixintaana waan idiin haynaa
sarafkii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
dowladda maraykanka ayaa ka iibsanaysa dalka iiraan labiyo soddon tan oo ah biyaha culus ee loo adeegsado samaynta hubka atomikada isku day uu maraykanku ku doonayo inuu kaga caawiyo iiraan hirgelinta qodobadii ku jiray heshiiskii caalamiga ahaa ee nucleerka ee ay iiraan la gashay quwadaha caalamka wasaaradda tamarta ee maraykanka ayaa xaqiijisay soo iibsashada biyaha culus ee loo adeegsan karo hodminta macdanta balatoniumta heerkeeda hubka qorshahan ayaa waxaa lagu dhawaaqay iyadoo wax yar kadib markii ay magaalada vienna ku kulmeen saraakiil maraykanka ah iiraan iyo dalal kale ka socday ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa hirgelinta heshiiskaasi iiraan iyo quwadaha caalamka ee nucleerka goorsii horeysana iiraan waxay macdanteeda yuruneymta ee hoodminteedu hooseyso ay ka iibisay dalka ruushka sidoo kale hadalka ku saabsan kala gadashada iiraan iyo maraykanka ayaa soo baxay jimcihii shalay iyadoo magaalada new york ay ku kulmeen xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan moxamed zavad zariif oo labaduba ka qaybgelayay saxiixa heshiiska caalamiga ah ee wax ka qabashada isbeddelka cimilada sii kullaanaysa ee dunida mas-uuliyiinta dalka maali ayaa xabsiga u taxaabay nin u dhashay dalka muritaaniya oo looga shakisan yahay inuu ka tirsanaa dablaydii soo qaaday weerarkii sanadkii hore dadka badana ay ku dhinteen ee lagu qaaday hoteello ku yaala dalkaasi maali v o eda qeybta faransiiska ee afrika la hadasha ayaa soo tabinaysa in fawaas owd axmediya oo sidoo kalena loo yaqaano ibraahim la xidhay khamiistii shalayto arnaade maalintii khamiistii gelinkeeda dambe iyadoo ay ciidamada ammaanka ee sirdoonka dalkaasi maali ay ku qabteen caasimada dalkaasi ee bamako wariyaha v o eda halkaasi uga soo warrama ayaa isaguna sheegay in ninkaasi la shaaciyey jimcihii xadhigiisa islamarkaana uu ka mid ahaa dadkii ka tirsanaa weerarkii kooxdii soo qaaday lagu qaaday hoteelkii radison blue ee bishii noofembar ee lasoo dhaafay sanadkii hore laba iyo labaatanka qof ku dhinteen sidoo kalena wararku waxay intaasi ku darayaan in master axmediya uu ka mid ahaa dadkii hoteel kale oo dalkaasi maali ku yaalo la yidhaahdo central malian hotel ku dilay saddex iyo toban qof bishii agost ee sanadkii hore sidoo kalena meel laga qaxweeyo iyo makhaayad cuntada laga cuno oo ku taala dalkaasi gaar ahaan magaalada caasimada ah ee bamako shan qof ku dilay sanadkii labadii kun iyo shantii shan iyo tobankii bishii march madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka hadlay aftida dooda kulul ay ka ogan tahay ee saddexiyo labaatanka bisha juun ee sanadkan ka dhacaysa dalka britain oo ay dadka waddankaasi u codeyn doonaan kasii mid ahaanshaha britain ee midooda yurub iyo inay ka baxaan madaxweyne obama ayaa kadib markii uu kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha britain david cameron jimcihii shalay shir jaraa'id oo ay wadajir u qabanayeen ka sheegay inuu aaminsan yahay in midooda yurub aysan kontarooleynin saameynta britain ee dunida balse uu sii xoojinayo hadalka master obama ayaa taageeraya master cameron oo taageero u raadinaya in britain ay kasii mid ahaato midooda yurub
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaanna waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
aan ku bilownay xalay dalka jabuuti waxaa ciyaar xiise lahayd ay ku dhex martay xulalka kubadda cagta ee labaatan jirada ee soomaaliya iyo ethoobiya ciyaarta oo ku dhammaatay labiyo eber waxay guushu ku raacday xulkii labaatan jirada ee dalka ethoobiya goolasha waxaa soomaaliya laga dhaliyey qeybtii dambe ee ciyaarta lugtii hore ee is-aragga labadan wadan ayaa ka dhacay adis ababa waxaana soomaaliya looga adkaaday laba iyo hal waryaheenna ramadaan muuse oo ciyaartaasi xalay daawanayay ayaa warbixintan noo soo diray kooxaha xulka kubadda cagta ee daadoodu ay ka yar tahay labaatan jir ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa xalay wareeggii labaad ku ciyaaray magaalada jabuuti iyadoo guushu ay raacday kooxda xulka etoobiya oo ku badisay laba gool iyo ibir ciyaarahan ayaa qayb ka ah koobka afrika ee kubadda cagta ee daadoodu ay ka yar tahay labaatan jir ciyaartii hore ee kooxaha xulka soomaaliya iyo etoobiya ayaa lagu ciyaaray magaalada adisababa ee xarunta etoobiya iyadoo xulka etoobiya ay libintu raacday wakhtigaasna iyagoo kaga guulaystay kooxda xulka kubadda cagta ee soomaaliya laba gool iyo hal ciyaartan xalay ka dhacday jabuuti oo ah wareeggii labaad ay isku soo noqdeen labada xul ee soomaaliya iyo etoobiya ayaa guud ahaan guusha siinaysa xulka etoobiya oo haatan u gudbay qaybaha kale ciyaaraha iyadoo xulka soomaaliyana sidaasuu ku hadhay oo lagu reebay waa kan maxamed cabdulle farayare oo ah macallinka xulka qaranka soomaaliya ee labaatan jirada oo inooga waramaya qaabka ay u dhacday ciyaartu bismillahi raxmaan raxiim kooxdu waxay lugtii hore kusoo ciyaartay addis ababa dhigeeda etoobiya lasoo ciyaartay laba iyo hal bayna kusoo dhammaatay marka innagana jabuuti baa hoomkatii hore haa halkana jabuuti annaga waa hoomkayaga marka lugtii labaad baan maanta halkan ku ciyaareen runtii waan dadaalnay ciyaartii hore qaybtii hore goolna ka dheli laakiin maantan goolna kama dhalin qaybtii hore innagoo marka aad u xisaabtamayno gool quraata kusoo bixi karnay waxaad u malaysaa in mar yar oo weliba markii qayb dambe laga soo noqday bilowgeedii in waxoogaa yar oo xagaldaaca rigooro aan la filaynin oo garsooruhuna uu ku degdegay runtii oo rigoora waadaxa aan ahayn kubad aan gool ka imaan karin xataa iyo gacantoo xirneed ayaa macnaha waxaad u malaysaa xoogaa carruurta inay ku qalbi jabeen isla markiina gool labaad baaba ka dhashay labadaa gool ee degdega ah waxay keentay natiijada cayaartan wax badan iska bedelaan ciyaalkiina xoogaa ay culayskii ku noqoto marka waxay ku soo gabagabowday laba iyo eberna kaga guulaystay laakiin we try our best waan ka dadaalnay intaan dadaali karno guuldarrada u badiya ciyaaraha kolkay timaado waxbaa lagala baxaa khibradii maxaa tan iniga biiray baad u malaynaysa runtii kooxdayadu macnaha muddadii ay jirtay iyo runtii dadaalka ay muujiso waxa aada u kala weyn runtii da'yarta etoobiya oo aad garan karto agab iyo askaas iyo waxa ay haysato dowlad nidaam nabadgelyo kala dambeyn iyo annaga kuwayago runtii maanta xiriirka soomaalida kubadda cagta uu yahay boqolkiiba boqol hay-adda kaliya iska xil saarta waxay taasi ku cadaynaysaa inaan haddii aan kusii socono sidaan aan dhowaan dhigeeno si weyn wax ula qaybsan doono weliba natiijooyinna aan keeni doono haddii ilaah yiraahdo ciyaartii maanta labiyo eber bay ku dhammaatay guushuna ay raacday etoobiya etoobiya sidaa markaa ay ku baxday dee iyadu soomaaliyana way hadhay waxay sii galayaan in guruubyadii kolleyba dee markaasna guruubyada aqooyinka ka soo baxo unbaa isugu tegi doona zambiya magaalada lusaaka iyo magaalooyinkeeda kale laakiin annagu iminka waan harnay waana ku qanacsanaa runtii haritaanka aan harnay khaladkaygana waan qaadanayna waxbaan ka baranayna haddii ilaah yiraahdo maxaad sodhan kartaa ciyaaraha dee niixiga kuwan waa weebaa la sodhan karaa runtii tiimkan da'yarta ah ee labaatan jiradu waxay sal u yihiin runtii mustaqbalka aan jecelnahay inay sal u noqdaan aniga iyo technical benjiga kooxdeyda national teamka weyn ee soomaaliya runtii performancega ee muddada kooban ee gacmaha aan ku hayna ay muujiyeen waa mid ballanqaad fiican mustaqbalka muujinaya haddii ilaa yirahdan waxaan rajeynayna inay mustaqbalka natiijatanka wanaagsan ay imaan doonta haddii ilaa yirahdo waxaan mar halkan aan salaan iyo bogaadin iyo runtii anu hambalyo weyn uga dariyaa shacabka jabuuti kasoo bilaabo xukuumadda madaxweynaha wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga xiriirkooda iyo dhammaan bulshada isboortiga wanaagii taageeradii niyad wanaagiina ayna tuseen runtii waxaan dareennay qiiro aad iyo aad u fara badan shacabka jabuutina garoonka joogay etoobiya soomaaliya soomaaliya taageersanayn dabcan waa la arkayay waxaanba ugu sii mahadnaqaya hadda kahor jabuuti baan kula ciyaarna halkan runtii kaga taageero badnayn jabuuti baan kaga taageero badnayn jabuuti maxaad u malaysaa cid kale marka waxaan leenahay walaalahay waan idin haynaa intaad noo haysaan haddii ilaah yidhaahdana waan idin macnaha jabuuti waa idin jecelna sidaad noo jeceshiina jiroo jooga mustafi qaalib xuseen oo ah kabtanka kooxda ahna goolhayaha xulka kubadda cagta ee labaatan jirada soomaaliya ayaa isna ii sheegay siduu u arkayay ciyaartan run ahaantii horta marka kuwaad waxaan mahadcelinayaa ummadda jabuuti dhammaantood oo garab naga siiyey taageer weyna naga siiyey inaan halkan ku ciyaarno aad baan ugu faraxsanahay ummadda jabuuti dhammaantood waan islaamiya midda labaad run ahaantii wixii qorna ayaa dhacay galabta waana dadaalnay balse laba jaanis oo annaga aan qaladnay ka faa'iidaystay intaasna waxay imaatay inay guul helaan balse insha allah waan sixi doonnaa waxyaabo badan waan u diyaargaroobi doonnaa safarada dambe ciyaartii hore aad ku ciyaarteen etoobiya iyo tandee jabuuti laysku soo noqday farqi intee leeg baa udhexeeya run ahaantii farqi wuu udhexeeyaa oo waxaa nalooga soo nalaga badiyey hoomkiina annagu joognaa balse in wax walba waxay ahayn waxay qornaa waad haddaad fiirsanaysaba ciyaarta waxayd ciyaar aan ka awood fiicnayn ka banooni fiicnayn balse nasiibka ayaa ahaa inay labi iyo eberna u garacaan wax badan ayaan ka baranay khaladaadkiinna waan sixi doonaa insha allah kabtankii baa tahay kooxda goolhayihiina waa tahay dee lama odhan kare khaladku waa adiga laakiin laba gool baa dhashay sideed u arkaysa aduu labadaa gool runaantii aad baan uga xumahay wixii dhacay balse waxay ahayn wax qornaa oo waqtigeeda uun dhacay insha allah khaladaad oo imanayaan sagaashan daqiiqa dhiilayso annagana waan sixi doonaa wax walba si aan safarada dambe natiijo weyn aan keenno oo lagu farxo insha allah maanta iyo geemka hore labada geem aan soo dhiilinay waxaa macnaha aad tababar usoo sameynaynay oo aan haysanay tababaro macnaha ay tababaro ku-xigeen xirfad leh oo saxaya mar walba khaladaadkeena insha allah kuwan waan sixi doonnaa waanu isku kalsoonnahay insha allah inaan meel uun gaari doono rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington xalayto magaalada muqdisho waxaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey arday ku guulaysatay tartan loo qabtay qur-aan akhriska oo lagu qabtay magaalada muqdisho arday ka kala timi dhammaan gobolada soomaaliya tartankan waxa uu muddo shan maalmooda ka soconayey masaajidka isbahaysiga waryaha v o eda jacfar kukaay ayaa warbixintan inooga soo diyaariyey waxaa ka qayb galay siddeed iyo toban tartame oo isaga kala yimid guud ahaan gobollada uu dalku ka kooban yahay ku dhowaad toban casho ayayna muqdisho u joogeen baratankan dhinaca qur-aanka kariimka ah xalay ayaana la abaalmariyey guud ahaan ardaydii ka qayb qaadatay iyo gaar ahaan shantii kaalimaha ugu horreysa ka gashay munaasabadda lagu soo xirayay tartanka abaalmarinta soomaaliyeed ee qur-aanka kariimka waxaa kasoo qayb galay dad isugu jira wasiiro xildhibaano madaxda hay-adaha islaamiga ah culimaa udiin iyo waalidiin waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxa tartanka abaalmarinta soomaaliyeed ee qur-aanka kariimka ah muuse cismaan hagar taas macnaheedu waxaa waa in qof soo guuleysta waa qof kasta oo meeshan imaaday oo jaa-isad soomaal kasoo qayb galay micnaheedu waxay tahay abaalmarinuu leeyahay in la abaal mariyo ay sideed iyo tobankooda meeshan u fadhiyaan laakiin sideed iyo tobankaasaa lasii kala xulay ah kow iyo laba iyo saddex iyo afar si ay ugu gudbi karaan tartamada caalamiga ee soomaaliya ka baxsan aa loogu talagalay maxaa yeeley qofka jaa-isadana tarka koowaad ka gala wuxuu awood u helin doonaa inuu ka qayb galo jaa-isaadka caalamiga sida malik cabdicasiis sida oo jaa-isaadka kale kuweyt khartuum waxaa tartankan oo muddo shan maalmood ahoo xiriira socday sidoo kale garsoorayay macalimiin qur-aan oo caan ka ah gudaha waddanka kuwaasoo qaarkood iyaguna caasimadda iyo gobollada dalkaba isaga kala yimi doctor maxamuud axmed shiino waa mid ka mida waalidiinta ardayda tartamaysa isaga iyo wiilkiisaba waxa ay ka yimaadeen magaalada hargeysa hadal uu munaasabadda ka jeediyey ayuuna waalidka kaga codsaday in inta caruurta aan la geynin iskuullada lagu dadaalo in qur-aanka la xafidsiiyo taasoo sida uu sheegay saameyn wanaagsan ku yeelanaysa marka uu waxbarashada kale bilaabo marka waalidiinta waxaan ku boorinayaa in inta aan iskuullada caruurta loo dilin marka hore in lagula taliyo ilmihii in marka hore qur-aanka xaggiisa loo diro oo ilmuhu markuu qur-aanka xifdiyo wuxuu helayaa weel ballaaran maskaxdiisa aada u koraysa sida runtii tijaabooyin badanoo la qaaday ay caddaynayaan ardayga markuu qur-aanka xifdiyo maskaxdiisu aad iyo aad bay u kortaa waxayna xamili kartaa baa la yidhaahdaa wax maaragtay aada uga fara badan ardayga la midka ah
agaasimaha jimciyadda al ishraaq ee dhinaca horumarinta bulshada maxamed cabdilqani siidow ayaa si kooban uga waramay waxyaabaha ay ka shaqayso jimciyadda iyo ujeeddada laga lahaa tartankan oo ay iyadu soo abaabushay waa jamciyad khayriya diiniya dacwiya jamciyadda waxaa aasaas u ah inay dacwada islaamka iyo towxiidka faafisee nashriso inay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaado in sunnaha nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay noolayso in mujtamaca ay ku barbaariso insha allahu tacaalaa hawiyadii islaamka ay muslimka qofka muslimka uu lahaa waa jamciyad ka shaqaysa majaalka waxbarashada ahdaafta musaabaqada ay wadato waxa weeye in ihtimaam la siiyo dhalaanka ama dadka qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala xifdisan tan labaadna waxay tahay inay isdhexgalaan bulshada soomaali waxaa laga yaabaa inaysa qoonba gobollo kale fog waxaa laga yaabaa siddeed iyo tobanka haddeer isku yimid xitaa muraafiqiinta la socotaa isbarata balamayey qaarkoodba lahaa magaalada magaaladan kugu imaan doonaa waa horumar ay gaartay jamciyadda al ishraaq insha allahu tacaala waxaa munaasabada soo xiray wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta cabdulqaadir sheekh cali baqdaadi oo ku baaqay in wax laga bedelo heerka ay hadda marayaan goobaha qur-aanka lagu barto iyo barayaashiisaba waxaanu ardayda tartankan ku guulaysatay u ballanqaaday in bil kadib ay soomaaliya u mateli doonaan tartanno qur-aan oo caalami ah kuwaasoo wadamada carabta ka dhici doona alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaalidu kaljar ama dhaqan waxay u leedahay waa dad ahlu qur-aan ah haddii shan qoysoo soomaaliya ah xataa reer guuraha dayan meel iskugu tagaan waxa ugu horeeyo sameeyaan waa maxay waa dugsi qur-aan markaan xadaarada dhex galnay ama dowla xadiida ama casriga aan galnay xaqu naga mudnaa qur-aankuna nagama helin dugsigii qur-aanna nagama helinoo waad aragteen duruufta uu ku nool yahay yacni waxaa ka dhadhamaysa tartanadani waxaan horumarin dhankii qur-aanka ah waxaan kula dardaarmayaa bulshada soomaaliyeed inay isku kaashato kitaabkaas ilaahay kor u qaadistiisa maraakiista iyo xarumaha loogu talagalay tacliimta qur-aankuna ay ka saramaraan marxalada maanta ay joogaan waxaan aad iyo aada ugu hambalyaynayaa aan u bogaadinayaa dhalinyaradii ku tartantay qur-aanka meesha ay soo gaareen iyagoo gobolada dalkao dhan ka yimid ugu dambeynna waxaan u sheegayaa tartanno caalamiyaa jira ragga soo baxay waxaan ugu bishaaraynayaa inay tartanadaas nooga qaybgeli doonaan insha allah biidnah baari ramadaankan soo socda ugu dambeyntiina waxaa abaalmarintii loogu talagalay la guddoonsiiyey tartamayaashii guulaystay ardayga ugu horreeya ee kaalinta koowaad ku guulaystay waa cumar cusmaan cali oo ka socday gobolka bari tartamaha kaalinta labaad ku guulaystay cabdulaahi dhaqane ismaaciil oo ka socday jubbada hoose kaalinta saddexaad ibraahiim maxamuud axmed oo ka socday waqooyi galbeed hargeysa kaalinta afraad tartamihii ku guulaystay cabdiraxmaan maxamed jaamac oo ka socday gobolka togdheer kaalinta shanaad waxaa ku guulaystay cabdiraxiim cabdiraxmaan maxamuud oo matalahaya gobolka martida loo yahay gobolka banaadir jacfar kuukaay v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington midadka ilaa iyo sideed qof oo isku qoys ka soo wada jeedo oo madaxa laga wada toogtay ayaa laga helay afar guri oo kala duwan degaanka by county ee gobolka ohio dalka maraykanka meel ilaa iyo kilomitr bariga ka xigta magaalada weyn ee cincinnati toddoba ka mid ah dadka la dilay ayaa ahaa dad waaweyn halka midka kalena uu ahaa wiil sano jira dadka la dilay ayaa waxaa ka mid ahayd hooyo markii la tooganayay uu dhinaca jiifay wiilkeeda oo afar sano jira wiilkaas mid kale oo lix bilood jira iyo mid mid saddex sano jira ayaa ka badbaaday weerarka lagu laayay qoyskan booliisku waxay sheegeen inaysan weli ogeyn cidda geysatay weerarkan waxayse ka digeen halista ka iman karta ciddii weerarkan geysatay oo laga yaabo inay weli hubaysan tahay saare ciidla nuur oo stuudiya igu helaysa ayaa qadka telefoonka kula xiriirtay wariyaha v o da uga soo waramo gobolka ohaayo cabdixkaafi yuusuf aadan
saare ciidlo mahadsanid dilka kan wuxuu dhacay jimcihii markay saacadda ku beegnay toddobadii iyo konton iyo saddex daqiiqo oo subaxnimo ah xilligaas ayaa booliiska lasoo wacay loona sheegay inuu dil dhacay markaas booliiska markii ay yimaadeen ay soo gaareen goobtii uu dil ka dhacay waxa ay heleen hal qof meydkiis kabacdina isla daqiiqada kabacdi waxaa loo sheegay booliisku inay meel meeshaas aan ka fogeyn oo guriga ku dhaweeyay gurigaas guri ku dheganaa in uu dil kale ka dhacay markay meeshii tageen laakiin dilku sahro isku marba u wada dhacay markay meesha tageenna waxay kasoo arkeen lix qof oo kaleeto dadka dhintay waa isku geyn sideed qof sideedda qofna sahro waa isku hal qoys waxay dilku ka dhacayaa meesha hadda anigu aan joogo oo ah magaalada columbus ohaayo toddobaatan mayl ama boqol iyo labaatan boqol iyo soddon kilomitr dhinaca waqooyi ka xigta sidoo kaletana boqol iyo konton mayl ka xigta dhinaca bari magaalada weyn ee caanka ah ee cincinnati ee gobolka kentucky iyo ohio isku xirta halkaas ayuu dulku ka dhacay weli booliisku iyo way ku mashquulsan yihiin iyo f b i da iyo dilbaarista oo dhan iyo hay-adaha amniga o dhan way ku mashquulsan yihiin
waa gartay cabdi kaafi ee dadka waxaa la sheegay inay yihiin dad isku qoysa haddana goob qura laguma wada dilin xabad ayaa madaxa lagaga dhuftay sida la sheegayo dadkaasi oo si isku midaa loo dilay sida imika warbaahinta sheegayso marka ma la sheegay ilaa hadda ciddii dilkaasi u geysatay dadkaasi isku wada haybta ama isku wada qoyska ah sahroy maya ilaa iyo hadda lama hayo cidda dilkani ka dambeysay waana midda hadda ilaa iyo hadda saxaafadana loo diidan yahay inay goobtii wax ka dhaceen inay saddex boqol afar boqol oo tilaabo inay kaga soo dhawaadaan waa loo diidan yahay dhammaan dadka dhambe intaas inay soo dhaafaan waa loo diidan yahay sababta saharoya dhibka keenaysa waxay tahay sideedan qof waa isku sideed qof oo isku qoys ah waxa xusid mudan sideedan qof waxaa kamid ahaa oo meesha la dilayay hooyo umul ahayd oo afar beri umul ahayd oo cunugeedii oo afar beri jiray bay ag jiiftay way huruday madaxa laga toogtay dhammaantoodna saharoy sidaa sheegtay madaxa laga wada toogtay hadda booliisku waxay sheegayaan oo shaki ugu jiraa ah ma dad badan oo gruub ahaabaa dadkani dilay mise qof keliya ah dembiga geystay ilaa iyo hadda ma kala cadda laakiinse wararka soo baxaya waxay sheegayaan inaysan hal qof ahaan karinin oo dadku ay dad badan ahaayeen ilaa iyo hadda cid loo qabtay ma lahan dadka magaaladaas degan waxaa lagu wargeliyey inaysan socsoconin oo ay digtoonaadaan sababtuna waxaa laga baqayaa in dad fara badan oo hubeysan ay jiraan isla markaasina ay dhibaato kale oo dheeraada geysan karaan waxaa sahraya iyadana kato xusid mudan magaalo dadkan lagu dilayo waxaa ku nool kun iyo sideetan kun iyo sideed boqol oo qof baa ku nool sida uu sheegay madaxa booliiska ee magaaladaasi dadkana waxaa lagu kala dilay afar xaafadood oo kala gedisan afarta xaafadood oo kala gedisan ee sahre lagu dilay hal xaafad ah ayaa dadkani la dilay iska lahaayeen saddex xaafadood oo kamidana laba xaafadood waa la sheegay dad kalaa iska leh oo magacyadooda la sheegay hal xaafada oo kamidana lama sheeginin toddoba qof oo kamida dadkaasi waa dad waaweyn hal qof oo kamidana waa wiil lix iyo toban sano jir ah wax macluumaad dheeraad oo intaas ka badana lama sii sheegin afhayeenka ama atoniga la yihahdo looyarka gobolkani oo haayo sida xafiiskiisa f b i da booliiska qeybihiisa kala gedisan dhammaantoodna way ku mashquulsan yihiin siday ku heli lahay akhbaartan ilaa iyo haddana wax dheeraada oo kasoo baxay iyo macluumaad dheeraada oo dadkaasi kusaabsan ma hayaan dhammaan warbaahinta iyo dadka o dhan waxaa laga codsanayay oo ay booliiska ka codsanayeen ciddii akhbaar haysatan inay la soo xiriiraan booliiska waan gartay cabdikaafi markaad leedahay xaafado kala gedisan oo afar xaafadood oo laba ay lahaayeen waxaad ula jeedaa guryo ay dadkaasi deganaayeen soo ma
saas baan ula jeedaa waa guryo ay kala degaan afar guri oo kala gedisan halka kani saharoy haddii dadkana dhegeysanaya aan usii faahfaahiyo waxaa jirta waxa la dhaho adress numberra baa jirta guri kastaba number buu leeyahay afartan guri markii laga soo saddex guri oo kamid ah waa isku hal wado numberada baa u kala gedisan waa guryo isku dhegdhegan isku dhadhow hal gurisa wuxuu jiraa masaafo dhan laba kilomitr buu u jiraa oo hal qof baa lagu dilay gurigaas halka qof lagu dilay masaafada halka kilomitr u jirta sababo ammaan daraadood booliisku ma aysan shaacinin cidda iska leh iyo numberka balse waa ay sheegeen wadada uu ku yaalo gurigaas
waan gartay saddex caruura oo aada u yaryar baa ka badbaaday sida la sheegayo ilmo saddex jira iyo waxaa la xusay ilmahaasi afarta cisho jiray marka maxaa loo malaynayaa in caruurtaasi maadaama ilmo lix iyo toban jirahii uu maaragtay ku jiray dadka la dilay caruurtu ma waxay la joogeen dadkaasi la dilay sida ilmaha hooyadii lagu ag dilay oo kale
waa su-aal fiican sahroy dhammaanba dadka kani waa ay hurdeen sida ay boolisku ay macluumaadka ay soo saarayaan boolisku dhammaantoodba dad hurda oo inay hurdeen loo malaynayo ba u yihiin tusaaloo kaleeto waxay aada u shaaciyeen oo aada looga hadlay booliskuna ay ka hadleen in hooyada ilmaha afarta cisha dhalan haysatay ay huruday ilmaheeduna uu garab hurday saddex cunug baa ka badbaaday ilmaha uu ku jiro ilmahaas afarta cisho jira ilma saddex lix bilood jira iyo ilmo kaloo saddex sano jira dhammaantood saddexdaas cunugna waxaa qaatay booliiska waxaana haya booliiska ilaa iyo hadda waxaa lala yaaban yahay oo la keeni layahay afartan guri ee kala gedisan isku mar ma hal qof baa wax dili kara oo intuu kan dilayba kana aaday ma dad kala gedisan oo isku mar waxa sameeyeyba dhammaantoodna madaxa laga wada toogtay waa arrinta argagaxa ku beertay dadka ku nool deegaankaas iyo dhama iyo gaar ahaanba magaaladaas iyo sidoo kaleetoba arrin fajac ku abuurtay booliiskana wakti far badan ay ku bixinayaan siday u ogaan lahayeen waxaana se u dhaceen kulligoodna madaxa laga wada toogtay
kaasi wuxuu ahaa waryahayaga cabdikaafi yuusuf aadan oo qadka telefoonka ugu warramayey sahara ciila nuur
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad haddii aan ku horeyno boqolka dollar saaka oo sabtiya bixinta wuxuu joogaa laba milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilin soomaaliya halka qabashaduna uu marayo laba milyan iyo sagaashan kun oo shilin soomaaliya boqolka yuuraha ayaa wuxuu joogaa bixinta boqol iyo siddeed dollar halka qabashaduna uu marayo boqol iyo lix dollar dirhamka imaaraadka boqolkii dirham ayaa maraya toddoba iyo labaatan dollar dhibic shan halka qabashadana uu marayo dolar dhibic shan riyaalka sacuudiga ayaa boqolkii wuxuu joogaa bixinta dolar dhibic shan halka qabashaduna uu joogo shan iyo labaatan dolar dhibic shan lacagta ingiriiska oo loo yaqaano banka ayaa boqolkii wuxuu marayaa boqol soddon iyo sideed dolar heerka bixinta halka qabashaduna uu marayo boqol soddon iyo shan dolar haddii aan u weecno dhinaca quutul daruuriga bariiska loo yaqaan safaariga ayaa waxa uu marayaa saddex iyo labaatan dolar dhibic shan halka bariiska xamsahana uu marayo soddon iyo laba dolar dhibic shan sokorta ayaa marayso kontonka kilogaram loorkii toddoba iyo labaatan dolar burka kontonka kilogaram loorkii labaatan dolar dhibic shan saliidda caagga jiritaanka loo yaqaan labaatanka liitar siddeed iyo toban dolar dhibic shan haddii aan fiirino qalabka dhismaha loorkii shamiidaa ayaa maraya toddoba dolar dhibic shan nooca ugu wanaagsan halka lamayerigana uu marayo saddex dolar xabaddii alwaaxa mitarkubaha loo yaqaano ayaa wuxuu joogaa saddex boqol iyo siddeetan dolar dhegaystayaal intaa haynoo joogo barnaamijkii sicirka iyo sarifka lacagaha qalaad intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyaa colaadan la socodsiinaya sicirkaiyo suuqa sahray bal haddaan dhinacii heesaha u leexano waxaa noo soo qabanayaa aynu dhegaystayaashana dabcan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeenna subaxnimo codka xasanaadan samatar iyo heestii abaadulow soo ururay caashaqa
ulashada kalgaalkii urnibiriga babaxa tallaabada anigoo dhitaalhay ololreenka shaqa igu helay adduuni ulashada kalgaalkii urnibiriga galay ambabaxa tallaabada anigoo dhitaalhay nabta orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya nabta orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii indhuu dooni maaya
xasan aadan samatar codkiisaasi adigoo madaxa luxaya dhawaatay
madax iyo maaragtay gacmaaba weynu luxayna ilaa farsamo yaqaankii iyo injineerkii waa maaragtay heestu aad bay noogu socotay marka waa kusoo xirinaa sabaa iyadaynu ku dhaafaynaa dhegaystayaasha subax wanaagsan baanu idin leenahay sabti wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa saare ciidle iyo maxamed colaado oo idin leh nabadgelyo
abaadiro so uruuri caashaqa uuha uuha uuha